maamulka gobolka banaadir ayaa xarigga ka jaray xarun lagu maaraynayo dareeraha wasakhaysan ee laga qaado magaalada muqdisho sida bulaacadaha iyo biyo fariisanka qorshaha maaraynta bulaacadaha gobolka banaadir ayaa ah mid si weyn looga baahnaa waxaana looga maarmi doonaa qorshahan dhibaatooyinka ay bulshada ku qabaan maarayn la-aanta bulaacadaha ugu horreyn guddoomiyaha degmada gubadley oo laga hirgeliyey xaruntaasi degmadiisa ayaa boogaadiyey mashruuca laga fuliyey deegaankiisa guddoomiye waxaan ku faraxsannahay mashruucii dowladda hoose ee aad halkan ka dhagax dhigtay inaad maanta xirig jarto mar labaad waxaan ku leennahay waa ku mahadsan tahay reer goboleyna hambalyaan leennahay iyo dhammaan agaasimaha bulaacadaha ay u tahay fursad weyn waa meeshii ugu horraysay ee aan aragnaa ee dowladda hoose ay bulaacadaha anya ugu tala gasho mashruuc ka fulisay ay dhisto ee anya bilowda haddana ay dhammayso marka mashruucaas bulaacadaha maantana agaasimihii nasiibka u yeesho uu maanta joogo in dhul dowladda hoose ay leedahay ee waxaa waaye anya mashruuc ka fulisay in bulaacadaha lagu dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xasan maxamed jimcaale oo xariga ka jira xarunta lagu maaraynayo bulaacadaha ayaa u digay booyadleyda ku howlan qaadista wasaqda boosaneerada inaysan ku shubi karin meel aan halkan ahayn waxaa sharaf inoo ah farxad inoo ah inaan maanta joogno munaasabad qaali ah oo runtii maanta lagu xarig jarayo shuruucan asiga ah dowladda hoose ee xamar waxyaabaha ugu horreeya ee ay runtii xaqiijinayso hadafteedana ka mid ah waxa weeyaan bilicda caasimadda soomaaliya in la hagaajiyo iyo taas laga duulayo yaa waaxda jeedadka iyo bulaacadaha oo hawshaas u xil saaran waxay ka soo shaqaysay qaabkii lagu maarayn lahaa wasaqda ka timaada boosaneerada iyo goobaha kaleente arrinkan asiga ah wuxuu culays ku hayey bulshada ku dhaqan gobolka banaadir iyadoo booyadaha soo qaada wasaqda ay isaga shubayeen meel alla meesha ka hor timaada si ay ugu noqoto howl fududayn taasina ay khatar ku tahay badqabka bulshada iyo environment